bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeenimo isniinaha oo ay talaada soo galayso taariikhduna ay ku aastaysan tahay tobanka bisha abriil sanada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ilaa iyo toban askari ayaa ku geerootay tira ku dhowaad toban kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray weerar isnidaamin ah oo maanta lagu qaaday xero ay ciidamada ku tababartaan oo ku taala gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya nin walxaha qarxa isku soo xiray labisnaana dareeska ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga ayaa galay xerada nacnaca oo ay tababar ku qaadanayeen ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka soomaaliya waxaana qaraxan u dhacay kadib markii ciidamada ay ka kala dareereen fayl ay ku jireen subaxnimadii hore ee saakay qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay goob ay si aad ah u joogeen ciidamada sida wararka xeradaasi aynu ka helayn ay sheegayaan waxaana dhibatay toban askari oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya kuwaas oo la tilmaamay in goobta ay ku sugnaayeen qaraxa xilliga u dhacayay weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo lagu qaado ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya kadib weerarkii maalintii shalay lagu qaaday kulayo ciidamaha uu la socday taliyaha ciidanka xoogga dal soomaaliya jenaraal cirfiide xilli uu kasoo ambabaxay xarunta wasaaradda gaashaandhigga oo ay ka dhacday xil wareejinta militariga soomaaliya weli arrimahan kama hadlin ee qaraxa la xiriira waxaana sidoo kale saaka weerar gaarigiisa lagu xiray oo qaraxa lagu qaarajiyey mid ka mid a saraakiisha wasaaradda waxbarashada ee ummadda soomaaliya kaasi oo la tilmaamay inuu ugu dambeyn u geeriyooday waxyeeladii kasoo gaartay weerarkaasi al-shabaab ayaa afar iyo labaatan askari sheegay inay ku dileen weerarkaasi sida lagu daabacay war qoraal ah oo kasoo baxay bagaga lagu taageero kooxdaasi tan iyo markii uu cilaamka ka dhanka al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa sii xoogeysanayaa rabshadaha weerarada ah ee magaalada muqdisho ay ka geysanayaan maleeshiyada al-shabaab munaasabad tababar loogu soo xiraya ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya gaar ahaan kumaandoosta ayaa maanta ka dhacday magaalada muqdisho soomaaliya gaar ahaan xarun ay gacanta ku haysto sutaga imaaraadka carabta munaasabadan xiritaanka ah ee ciidamada loogu sameynaya maanta ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali diini wasiirka cusub ee xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xooga dalka saraakiil ciidan kuwaasoo goobjoog u ahaa fantasiya ay ciidamada kusoo bandhigayeen munaasabada loogu xirayey wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo munaasabada ka hadlay ayaa ugu mahad celiyey imaaraadka carabta tababarka ay siiyeen ciidanka u tababareen sida kumaandoska waxauna tilmaamay inay tahay tani mid horseedaysa in la helo ciidan qaran soomaaliyeed oo laisku hadlay karo waxauna sidoo kale bogaadiyey ciidamada tababarka loo soo xiray oo u sheegay inay haystaan fursad ka wanaagsan kuwii ka horreeyay ayaga waxauna tilmaamay ama ballan qaaday inay heli doonaan xuquuqaadka ay u baahan yihiin ciidamadan ciidamada hooska soomaaliya ee maanta tababar xiray xeradaas gacanta ay ku hayso dowladda sutaga imaaraadka carabta ayaa laga dheehan karay wejiyadooda isku hadleyn ballaaran ayagoo sidoo kalena saraakiil goobtaasi ka hadasha oo ciidamada ka tirsan ay ballan qaad ay u dhabar adeegi doonaan u shaqaynta bulshada soomaaliyeed iyo sidii lagu xaqiijin lahaa amniga dalka soomaaliya halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta kormeer waxa uu ku tagay kamida dekada weyn ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kormeeraya goobaha lagu qaada canshuuraha dowladda iyo isbeddelka maamulka si uu la yimid haatan cusub ee dekada lagu wareejiyey dhowaan ayadoo sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu la kulmay qaar ka mid a shaqaalaha dekadaasi ka howlgala kuwaas uu ka dhageystay waxyaabaha dhibaatooyinka ah ay qabaan master kayra ayaa la kulmay maamulka cusub ee dekada magaalada muqdisho sidoo kalena ugu baaqay in ay derder geliyaan howlaha shaqooyinka muhiimka u ah ee bulshada loo hayo ugu dambeyna ra-iisul wasaare kheyre ayaa ku booriyey madaxda iyo shaqaalaha ka howlgala dekada in ay ilaaliyaan mas-uuliyadda lagu aaminay maadaama dowladdu ay wado qorshe lagu wada xisaabtamayo islamarkaasina lagu ogaanayo cid waliba oo qalad ka gasha qaranka soomaaliyeed taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal saacid ayaa maanta xilkii ka wareegay taliyihii hore ee ciidamada booliska soomaaliyeed xaamud xil wareejintan ayaa ka dhacday xarunta ciidanka booliska soomaaliyeed ee kumaanda bulisiya waxaana kasoo qayb galay wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda taliyihii hore ee xukuma waa taliyihii hore ciidanka booliska jenaraal xamud oo ka warbixinaya waxyaabihii uu soo qabsoomay ayaa waxaa ugu mahad celiyey ciidamada booliska iyo saraakiisha saraakiisha sida wanaagsan ay ula shaqeeyeen muddadii xilka u hayay taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal cabdixakiin saacid oo horey xilkan usoo qabtay ayaa ballan qaaday idii kasii wadi doono horumaradii ciidanka booliska iyo sidii amniga loo sugi lahaa iyadoo horey xilkan uu usoo qabtay oo looga qaaday xil gudasho la-aan lagu eedeeyey ugu dambeynna wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa kula dardaarmay taliyaha cusub inuu kasoo dhalaao jibaadka qaran ee loo igmaday waxauna sheegay inay dardargeli doonaan howlaha wadashaha ee ciidanka gaar ahaana sidii loo xooji lahaa ka shaqaynta amniga iyo sidoo kale xasilinta dalka soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa telefishin cusub oo ka mid noqonaya telefishinada ku hadla afka soomaaliga xilli maalmihii lasoo dhaafay si aada loo hadalhayay arrintan telefishinkan cusub ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku hadli doona afka dowlad goboleedkaasi waxaana sidoo kale la sheegay inuu yahay mid ka shaqay doona arrimo dhowr oo muhiim u ah baahinteeda bulshada ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waa maamulkii afaraad oowaa maamulkii saddexaad ee samaysta telefishin madax bannaan oo ay si gaara u maamulaan marka laga soo tago somalilan iyo puntland iyo jubbaland koonfur galbeed ayaa noqonaysa maamulkii afaraad ee iyadu yeelataa telefishin ku hadla afka dowlad goboleedkaasi arrintan ayaana u muuqanaysa midda sare usii qaadaysa horumarada dhanka warbaahinta soomaaliya maadaama ay sii kordhayaan telefishinada iyo idaacadaha ku yaala geyiga soomaaliya warkii oo aad ka dhagaysanayseen khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo raadiyo wardheer waa naga inta warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idilana socodsiinayay tan iyo intaaynu dib u kulmaynan waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh